su-aalahaas waa su-aal saba noqnoqoto dadkan dee iyagoon marxan biyaha xada oo kale bambada iyo waxyaala sidaasoo kolley waxay soo gelayaan de culimada hore misaalkooda wax lasoo dhacay hate waa nooc dee markaas waa tuugo uun nooc kaba mida taasoo kale waysadiida marka sideedii loo dhameeyo arrinkani waa tasarufkan ruuxu waxaanu lahayn uu ku tasarufo bikayri idni maaliki uguba tasarufay ayaa nahyiga keenay taas baa nahyiga dee ama keenaya laakiin shayga cayn marka la eego cibaadadin cafte waysada nafteedu wax laysu diiday maaha laakiin jaanibkan kale waxaa kale kaba baxsan ayee dee ruuxu si kaleba u isticmaali karaa biyi inuu cabo inuu wax ku maydho inuu si kaleba u isticmaalo si kale un ugu tasarufo isagun wayse ugu tasarufnaayo meesha imanayso taas baa nahyiga meesha imanaya weye suuradaasoo kale kolley sida masaladaa kale intooda badan labada jaanib way kala qaadaanoo waa jiho ka baxsan oo de waxa weeyaan cibaadada nafteedii kaba baxsanoo way tasxiixinayaan waysadii laakiin dee ismigii baa jiraysa dee aimada qaarkood iyagu tacmiimiyo oo ka dhigaya waxaas inaanu ansixinna waabuu jiraayo bal marka waa masale laakiin asalka nahyigu fasaad buu keenaya dee markaani umuuraha ka baxsan ee khaarijka ahaynoo masaladaasoo kale dee waxay laba waxay noo sii caddeen biyo nijaasoobay hadduu ku weysaysanayo biyo hadduu ku weysaysanayo labay kale noqonayaanoo tan cibaadada nafteediibay waxay ku soo noqonayaanoo dee biyahan in lagu weysaysanaya inay daahir yihiin baa shardi ahaa oo waa wax iyadii soo galo taasi ma ansaxayso waana dee wax bal laakiin markay suuradaa kale khaarijkaa noqoto dee markaan eegno culimada intooda badan usuushooda ama qayb badan oo kaba mida usuushooda in ismigii iyo halkan iyo tasixii labadii tasxiix ay tasxiixiyaan waay waxay leeyihin isma diidayaan ama way isqaban karaan oo iyadoo wuxuu ansaxay baa jaanibkan kalena dembi kaba imanaya bal markaa suurooyin weeye ka bixi kara halkan ee si guud wuxuu keenaya calaa fasaadi ilmanhiyi canhum wa taridu way soo arooreysaayo siiqatu lamri amarka siiqadiisii baa soo arooreysa walxaal almuraadu bihi waxaa looga jeedaa uu yahayba amarkan alibaaxatu ilzaam aanu ahayn wax iijaadkii ama ficilkii lays ilzaamiyo eh bannayn wax laysu bannaynayo ay tahay aw itahdiidu ama waxa siiqadanba looga jeedaa uu yahay tahdiid iyo ishadiditaan iyo waciid iyo goodi uun aw itaswiyatu ama simitaan wax la simayo laleeyahay arrinkaa iyo arrinkani waa isku mid uun waxa haddaad la timaadaan iyo haddaydaan la iman isku mid weeye taa ujeeddadu ay tahay aw itakwiinu haysiin takwiinna waxaaba la yidhaha aliijaadu can ilcadami bisurca waa wax oo la iijaadiye aan jirinoo weliba si dhaksale loo iijaadiyo ee sidaa ilaahay subxaana watacaala iijaadkiisii ahaaba dee kun fa yakuun oo kale in ujeeddadu ay taa tahay aanay ahayn amarkan imakaan ahaynee wujuubka keenaya waxaa jirtay markii aynu casharkii hore soo haynay cibaaruu inoo soo sheegay amarka waxay haydna malaa oo yar habboonayd inuu halkaa iswada raaciyo wuxuu inoo soo sheegay amarku inuu marka lain asalkiisu yahay ama wuxuu keenayaa uu yahay dee calaa sabiili alwujuub cinda alidlaaqi watajarud oo markaa la idlaaqo ee uu qariino ka dhalayahay yuxmalu calayhi oo wujuub in lagu xambaarayo halkaas baa waxaa la socotay wixii daliil uu caddeeyo in looga jeedo sunnanimo ama ibaaxo ee qariinada ama daliilka aan hayno de markaa wixii daliilku keenayaa lagu xambaarayaa ee markaa aanay waxaasi jirin bal maaxaa dee arrinta ay tahay wujuub oo halkaa bal haddaba takraar kolley saasa ma sii ahay markaa hore wuxuu uga jeeday inuu inoo caddeeyo siiqadan ifcal ama siiqadan amarku waxay markaa la idlaaqo markaan qariino kale la soconoo caddaynaysa in waxii looga jeedee ahaan ahayn wujuube ama nadbi ama ibaaxa ama wax kala ahaa marka aan dee qariino sidaasi ay taa ka dharla'dahay in wujuub lagu xambaarayo haddii laakiin qariino la helo kale in lagu xambaarayo wixii ay qariinadaasi keenaysay halkana iminka muxuu inoogu sheegayaa sheekhu raximahullahu tacaala bal qaraa'intii markii la helo ama dee daliilka taa uu kaba cabiray la helo umuuraha uu u yimaado siiqadan amarku nadbiyo ibaaxa markaa misaalka wuxuu u waday uun haddii qariino aanay jirin dee waxa weeye ama daliil adigu aanu jirin tilmaamaya waxyaalaha kale wujuub baa lagu xambaaraya haddii daliil la helana wixii daliil keenaya lagu xambaaraya walow ay habboonayd halkaa ibaaxada iyo nadbigaa uu inoo raaciyo tanna wuxuu uga jeedaa bal inuu caddeeyo mana dhammaynayo kitaabkaa yar eh waxyaalaha kale ee siiqada amarku u yimaadeen wujuub ahayn dee kollayna qariino jirta daraaddeed ayuunbaaba loogu xambaaraya markaa dhowr arrimood buu inoo soo qaaday oo mid waxa weeyaan waa ibaaxo bannayn wax laysu bannaynayo siiqadii amarkaa imanaysa waxbaa laysfarayaa laakiin macnaha meesha yaallaa waxa weeyey keenaysaa waajibin waxaa laysku waajibinaya maaha ee waa bannayn laysu bannaynayo ilaahay qowlkiisii wakuluu washrabu dee marka aan wax ruuxa ramaqiisuba uu ku joogsanayo naftu ay uga baxayso taa jaanibkaa looga waajibiye aanay ahayn ee waa wax iyada inoo bannaanuun waana tan siiqa amar uba timi waidaa xalaltum fasdaadu marka aad taxallushaan ee ixraamkiinnii ka dhex baxdaan ugaadhsada waa siiqo amar ugaadhsada laakiin taasi waa ibaaxay ku xambaaran tahayoo dee gees waxaaba yimaadaano haddii in amar uu yimaado bacda xadrin ama bacda nahyin in badanoo culimmada ka mid a tilaha waxaa lagu xambaarayaa ibaaxo bal taasi waa barhkood baa yidhaahaa suuradanoo kalena way imanaysaayoo markii uu ruuxu ixraamkiisii ka baxo waqtigaa uu ixraamnaa waxa aan xaaraamka ahaa dee waxurima calaykum sayd lbari maa dumtum xuruma inuu ugaadhsado saydkaa bariga xaaraamka ahaa ixraamkii markuu dhammaadayna tii unbaa loo baneeyey dee marka hore maha macnuu kol haddaa ixraamkii ka baxo nin kasta hubkiisii intuu qaato dee meelaha bannaan haw baxo waxaa soo ugaadhsado taa may hayne way idiin bannaanta weeye bal markaa waxaa halkaasoo kale amarkii lagu xambaarayaa uu yimi ibaaxu uuba yimi taasi waa mithaal awi taadiidu taadiid oo waxaa looga jeedaa ma aha ficilkan oo laislaaziminayo laysku waajibinayo layska doonaya in calaa sabiiliwujuub loola yimaado maaha ee waaba waciid iyo goodi iyo hadiditaan iyo gulguulba taasunbaabay noqon ilaahay qowlkiisu yihi qul tamatacuu fa ina masiirakum ila annaar tamatacuu waa ficlu amar raaxaysta maha macnuu iyagoo loo fasaxayo taas macnuu maaha waa wixii ay naar kuba gelayeen oo looma fasaxayo waa shahwaadkood iyo wixii ay ku dhex jireen maha macnuu iyadoo lagu waajibinayo inay tamatucaa laba yimaadaan ee arrintu waa tahdiidoo caaqibada waxaan ka dhalanaysa waa arki doontaan waxay dee aad la kulantaane ama ka dhashana waa la kulmi doontaane waxaa doontaan imanka iska sameeyo iska tamatuca bal markaa taasoo kale amarkaas wujuub ma keenayo nadbi ma keenayo bal ibaaxo ma keenayo qaradkiisu waa tahdiid oo waxay noo caddaynaysa dee waa waciidkan kuba yimee fa ina masiirakum ila annaaree laba socdaan aw taswiyatu taswiyo waa wax in lala yimaado wax waxaan la ysfarayo iyo in laga tagaa inay isku midun yihiin oo wax bal markaa haddii dee ruuxii uga soo kordhaya aanu jirin shayga samayntiisa iyo isagoo aan samayn taas in hadalkii uu yahay maqsuudka laga leeyahay iyo ujeeddada loogaba jeedo taas baa taswiyadu ay tahay taswiyadii maxaa kaba mid a ilaahay qowlkiisii isbiru aw laa tasbiru de waayo waa dad naarba galay oo la leeyahay ama u adkaysta ama ha u adkaysanina waa isku mid kolley kama baxaysaan cadaabkuna waa idin haystaa haddaad sabirtaan iyo haddii jasa xaggiina laga ka dhaco waa isku midun marka amarkan ah isbiru sabra loogama jeedo waxaa amar asalka u ahaa loogama jeedo ee waxa weeyaan waayo aw laa tasbiruu baa daba socota sawaaun calaykum waa idiin simayno waa taswiya oo imanka siiqadan waxaa looga jeedaa haddaad sabirtaan iyo haddaydaan sabrinba arrinku waa isku midun wax isbedelayaa ma jirtaan marka bal taasna muxuu ku yimi siiqadii amarku taswiyay kuba timi waa macaanida ay u soo aroortay siiqada amarku iminku wuxuu noo caddaynaya macaanida bal iyadoo amar meeshii uu jiro asalna ay u ahayd ficilkan in la ijaadiyo calaa sabiili wujuub haddana macaanida taa ka baxsanay kuba timaado afar baanu inooga sheegay dee kolkol barhkood aad bay u badiyaanbe aw itakwiinu ahaysiin wax la ahaysiiyo ayaabuu imanayaa siiqadii amarku iyadoo muraadka iyo wixii looga jeeday takwiinku sidaan soo sheegay alijaadu can alcadami bisurcatin taas baa takwiin laydhaa waa iyadoo wixii la iijaadiyo oo dee isagoon jiri jirin la ahaysiiyo laakiin si dee surco iyo deg deg le taas bay takwiin tahay marka waxa weeye halkan oo kale qowlkii ilaahay subxaanah wa tacaala kunuu qiradatan khaasiina uu ku yidhi qolooyinka ee mukhaalafada iyo cisyaanta weyne rusushoodii ay caasiyeen taas laba yimi ee daayara lagaba dhigay siqo amar baa inoo taalla kunuu ahaada maaha iyagii in laga dalbayo ficilka inay la yimaadaan lababa iman karaanba arrintaa ah maxay tahay siiqadan looga jeedaa waa dee takwiinka ilaahay subxaana wa tacaala iyagii kaba dhigay dee inuu xaaladan uuba bedelay marka culimmada qaarkood baa halkan waxay kaba cabiraan dee iyadu takwiinka kun fa yakuun oo kaley kaba dhigaane tan dee amarkani iyagu tan maba karayaan oo laba iman karayaan waana wixii iyagii lagu ihaanaysanaya ciqaabtani waa wax lagu dulaynaye ee ahaane iyo tadliil iyo waxyaalahay barhkood intan kaba dhigan inay uba timi amaa xagga takwiinka kun fa yakuun iyobay kuba miisaaliyaan bal markaa adigu waxa weeyaanun ujeeddadu halkan siiqadii amarkaa imanaysa nusuustii sharciga ahaydna way ku imanaysaa markaasaa waxaanay leedahay macno kaley leedahay macnidaa kaley leedahay u timaadana maxaa kaba mida afartan uu inoo dhigtay waana tii aynu hore u soo marray inay iyadoo sunno ku timaadaana ay jirto halkii hore aan waxa weeyaan amarka bilowgiisii baynu casharkii shalay kuba soo marray dee waxyaalo kale oo insha allahu tacaala kutubta kale lagu arki doonaana haddii a la yidhaha way jiraanba ee siiqada taasi waa asalun waa asalkeedu suu yahay ee waxyaalahanna qaraa-in baa keenaysa waana tii uu sheego unoo daliil hadduu tilmaamo wixii daliilkaasi keenay unbaa laguba xambaarayaa waxyaalihii ay uba timi siiqaduna ee nusuus ay uguba timina inahan baa kaba mid ah alcaamu caamkii ayuu maxalkiisii ama mabxadkiisii kani yahay isaguna waa alfaadaha dalaa-ishooda ama dalaalaadka alfaada weliba kuwooda ugu sii waaweyn ee ugu ahamsanee dee marka uu ruuxu doonaya istimbaadkiisuna inuu saxiix noqdo adilana uu istismaarsado waxna kaba qaato ay tahay inuu hagaag uba fahmo si balcaamkii iyo khaaskii iyo si laysugu bal matalan takhsiisinayo waxyaalahaas oo dhanba uu ogaado u noqdo istimbaadkiisu mid toosan wey waa caamkii caamkuna xagga luqada waa ashaamilun waa wixii isagu wax shamliya ee wax caam yeelo uun xagga tacriifka markaa kale wixii looga jeeday isagaa inoo sheegi doono macama shay-ayni fasaacidan laba shay iyo wax ka badan waxa caam yeelaya laakiin idlaaq keliya ku wada dhacaya ee wix alla wixii dee uu suubanaya ama waxaan lafdigan iyaga lagu idlaaqaya ay hoos wada imay isagu mar keliya wada caam yeelayo shamlinayo iyadoo dee bal matalan taas baa la yidhaahaa caam waadna arki doonaa siiqooyinkiisa wa ama alcaamu caamku fa huwa isagu maa camma wixii caam yeelo weeye gaadha ee shamliya shay-ayni laba shay iyo fa saacidan xaala kownihi saacidan iyo wixii kasii badan laba shay iyo wixii kasii sarreeya welibana waxaa dee muhima in lagu qaydo bilaa xasrin oo hadduu laba shay iyo wax ka badanba caam yeelayo ama uu shamlinayo laakiin wax la koobay ay yihiin oo kale oo dee laydhaaba shan nin iyo toban iyo wax adigu la koobo ama wax kooban ay yihiin iyada taas caam ma noqonayo ee waa wixii lafdigani wuxuu u suubanaya oo dhan isagu wada shamlinaya isagoon waxba kaba tegahayn taasna ay tahay dee xasri la-aan iyo iyadoon lagu koobin cadad mucayana aan laguma koobin kaas baa caam lagu magacaabaa min qowlihi qaa'ilka qowlkiisii baa laga soo qaatay ama ruuxa mutakalimkaa qowlkiisii uu odhanayay ama xaggii camamtu zaydan wa camran bilcadaa'i zayd iyo camar imanka caam ma aha ee laakiin lafdiga cumuumkunbuu u wadaa xagga shamlinta iyo inuu taas keenayo maa cama shay-ayni fasaacidan waxaan ku caam yeeloon gaadhsiiyey zayd iyo camarba bilcadaa'i cadiyadii waxsiintii oo macnaa midna kamaan tegin waan wada gaadhsiiyey kolley dee caamkan waa wuxuu leeyahy waa ishtiqaaqiisuune laakiin caamkan laynoo tacriifinaya intanima noqonayseen wa camamtu waxaan ku caam yeelay waxaas oon gaadhsiiyey oon ku shamliyey jamiica annaas dadkii oo dhan bal caamkaas baa laydhaa wa alfaadu haddaba alfaadiisu arbacatun afar weeye oo ujeeddo waa inta dee kitaabkeennan uu kaba sheegay bal waxyaalihii ugu muuqasho badanaa ee dee halkan ugu daahirsanaa xaggan alfaadan cumuumka muu sheeginba sheekhu raximahu llahu tacaala waxa weeyaan bal caamkii uu inoo sheegaye laakiin cumuumku siyaq buu leeyahay alfaaduu leeyahay dee marka alfaaddaa la arko macnaha caamka leh oo macnahaas xambaarsan oo dee xukumkooda ama macnahooda uu macno cumuum yahay ama caam yahay afar baanu inoo sheegayaa wuxuu yidhi mid al-ismu ismiga alwaaxidu keliya waa ismigii mufradka ahaa almucarafu lagu tacriifiyey bilaami laam lagu tacriifiyey alifya laam ee ashi ay la socoto ee markaa ashi tacriifinaysa ee laba socoto kaas isagu waa mid waa ismu ljamci ismigii jamaca waa iminka halkan ismuljamaca wuxuu uga jeedaa waxalla wixii jamaco tilmaamayey ama jamacii dee bal ha noqdo ama ismuljamcii jamciga ahaa ama taas iyo waxyaalaha dee adugu ismuljamcigi iyo waxyaalahaba noqdee waa waxalla wixii bow markaas uga jeeda lafdigii jamaaco tilmaamayay ama jamaacayna tusay oo dhan almucarafu isna lagu tacriifiyey bilaamin laam waa alif iyo laam waa ashii ay la socotay dee waxa weeyaan maka dhigaysay macrifada walasmaau asmaadii weeye almubhamatu mubhamkaayd waa cid mucayana asmaadii aan ku dhacayn waa cid gaaroo mucayana asmaadii aan ku dhacahayn ee mubhamka ahayd ka manba weeye waa ismiga man ama ha noqdo shardiyo ha noqdo mawsuula istifaamiya oo fii man yacqilo cidda caqliga leh wax kala garanaysa taas kutama dee u taalay ama loo isticmaalayay wamaa maaba weeye iyaduna shardiyadeed iyo istifaamiyadeed iyo mawsuuladeed waa isla mid oo fii ma kii fiigiisa aatee laa yacqilu aan isagoo caqli lahayn een garasho lahayn waa maadii taa loo isticmaalaya bal waan kusoo yar laabmaya laqbadan eegi wa ayun lafdiga ayi weeye iyadna qaybaheediiyo anwaacdeediiba oo fil jamiici dhammaan ahaatay ayun dee yacqilka iyo maalaa yacqilka labadaba waa loo isticmaalaa kollayna bal waxa weeyaan dee mawsuulay noqotaayoo shardiyay noqonoo dee istifaamiya way noqonaysaa ee bal waxa weeyaan ayun oo iyadna kuwa hore haddii la kala khaas yeelay oo mantuna wixii caaqila ay ku dhacaysay maaduna wixii aan caaqil ahayn bal dee sa asalkoodu uu yahay waxa weeyaan ayun iyadu way ka labadoodiiba dee caaqil iyo khayru caaqilba way ku dhiciya waxyaalaha kale wa ayna lafdiga aynaba weeye oo fil makaani dee isagu makaankaado dee makaan baa waxa la iskuba weydiiyaa shardiyada waa noqdaa ama dee waa istifaam can ilmakaan ayna taas isaguna alfaada ama siiqda cumuumkuu kaba mid yahay wamataa fi zamani mataa oo waxa weeyaan waa lama taa oo iyadna fi zamani oo iyadna dee istifaam ismigeed bay noqotaa oo zamanka ayay tahay halkan makaankii bay qaabilaysaa shardiyana way noqotaa ee mataaba iyadna siiqda cumuumka kaba mida wamaa fi alistifaami waaljazaa'i wagayrih kollay maadu inaanay dee fiimaa laa yacqil buu inoo sheegay laakiin tani waa macaanidii ay kala yeelanaysay lafdiga maa oo fil istifaami istifaamta fiigeeda ahaaday istifaamtii iyo dee waaba tan oo waxba laysku weydiiyaa maayo istifaamiyay noqon waaljazaa'i jazaana shardigiibuu u wadaayo maadii shardiyay noqonaysaa wagayrihi kayrkii oo dee kolbaabay khabar dhiica ama dee tii mawsuulada ahaydba tii ismiga mawsuul ahayd waayo shardiyana maaha istifaamiyana maaha ismi mawsuul bay noqotay bal maada iyaduna qaybaheedii kuwaasba weyn iminka halkan sheekhu raximahullahu tacaala bal wuxuu inoo sheegay markuu caamkii inoo tacriifiyey siiqda cumuumku kuba yimaado kollay intana kuma koobno tan leeyahay uu kaba tegay oo dee kuwana aad baabay uga meesha ugaga horey ama ugagaba muuqasho badnayd lafdiga kullu oo kale weeye kullu dee waxa weeyaan waa alfaadaha cumuumka oo taas sheekhuna raximahullahu tacaala isagoo dee kitaabka ikhtisaarkiisa ilaalinaya ayuu umuura ugu gaabsaday bal marka waxa weeyaan siiqooyin baa uu leeyahay caamku ama cumuumku oo markaa siiqadaasi dee keligeed ma so ma noqonayso mantina ma aha man mujarada iyo maa mujaradee jumlooyinkoodii hadalkiibay ku sugan yihiin siyaaqii haddii alfaadahani ay dhacaan kalaam dhexdii ay dhacaan waxaa dee wax mucayanana ma tilmaamayaan waana meelaha ama waxyaalaha siiqada cumuumku leeyahay oo dee kalaamkaasi kalaam caamuu noqonaya ama ay cibaaradaa ay iyagu raaceen bal markaa wuxuu taas sheegay ismigii keli ahaa ee mucaraf bilaam macnaa waxa weeyaan ismigii mufradka ahaa ee macrifada ahaa ama ashaasi ay la socotay ashuna aanay cahdiye ahayn cahdiye aanay ahayn hadday cahdiye tahay cumuuma yeelanaysee sida taa istiqraaqiyada oo kale waxaama jinsiga oo kale alshu marka ay tahay jinsiye tahay wuxuu yahay alfaada cumuumkuu ka mid yahay saa daraaddeed baawa ismiga mufradka meeshiisa loo dhigi karaa lafdiga kullu oo kale ayaa la dhigi karaa ama kullu baa geli karta bal maalan alinsaan dee san imika markay noqoto waa lafdiga mufradka ah markaa al la geliyo ashina aanay al cahdiye ahaynee ashaa dee jinsiyada ay tahay wuxuu ku dhacayaa insaan dhammaantiibuu ku dhacayaa lafdigani wax alla wixii uu suubanayey ee magacan lahaayoo dhan cid uu ka tegayaa ma jirto taas baabay qur'aanka waalcasri ina alinsaana lafii khusrin istisnuhu uu suurto galay ila aladiina aamanuuyo waa insaankii si guud ayaa ilahay yidhi khasaaruu ku sugan yaho waa tan cid lagaba soo reebay waaba tan dee waana cumuumkiisibay taasi daliil u tahay haddaba ismigu markuu mufrad yahay ee uu ashaas ama alif iyo laamtaas dee aan cahdiye ahayn uu la socdo waa alfaada cumuumko wax alla wixii lafdigaasi uu suubanaya oo dhan ayaa haddaan dee istisnaa iyo takhsiis iyo waxyaale loo helin uu ku wada dhacaya waxaa la mida tan oo kale ismigii mufradka ahaa hadduu macrifo uu idaafaysan yahay iyaduna alfaada cumuumkuu ka mid yahay ilaahay qowlkiisii wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuha nicma waa lafdi mufrada laakiin macrifay u idaafaysantahay nicmada ilaahay markaa nicmo kasta oo ilaahay inoogu nicmeeyey ama daahir ha noqoto ama baatin haba noqoto ama diiniye ha noqoto ama dunyawiya ayaa lafdigani shamlinaya waayo waa lafdi caam oo waa mufrad mudaaf ilaa macrifa mufradku markuu mudaaf ilaa macrifaya isaguna alfaada cumuumkuu kala mid yahay taasi waa mid waa ismuljamci lmucaraf ismuljamciga waxaan leenahay waxaan uga jeednaa lafdigii isagu caddaynayey na tusaya macnihiisu ha jamaaco ku dhacayay kaasunbaa imika loogaba jeedaa marka haddii dee uu yahay imika halkaa hore mufrad buu ahaaye lafdigani jamac yahay ashaasna ay laba socoto isaguna alfaada cumuumkuu kaba mid yahay se imika oo kale alawlaad oo kale dee cid mucayano uu ku dhac cid gaara kuma dhacayo khaasa ee waa wax alla wixii magacan lahaay oo dhan buu inoo shamlinayaa inoo shamlinayaa waxaa la mid ah haddii ismigii saas ahaa aanu ashi la soconayn laakiin macrifo loo idaafeeyo isaguna la xukm weeye siaan mufradka u sheegnay ilaahay qowlkiisii uhi yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunhayeyn waa awlaaddii oo dhan oo taas waa idinka awlaadiina waa cid alla ciddii magacan dee markaas lagu idlaaqi kari lahaay oo dhan baa meeshii imanaysa waa waxaa caamka ah macrifaanu idaafaysaya ashii ma laha bal taasna siiqda cumuumkuu kaba mid yahay walasmaa lmubhamatu asmaada mubhamkaa waxaan idhi waxaa looga jeeda waa asmaadii wax mucayana aan tilmaamahayn oo imika haddaan dee imika zayd iyo camar yaan idhaahno ama waxa weeyaan dee cid mucayanay tilmaamaysa laakiin markan man iyo ma iyo waxyaalaha aan isticmaalayno iyadoo dee bal kuba dhacaysa mantii imika cid caaqila ay kuba dhacaysa haddana wax mucayanoo inoo tilmaamaysa ama cid gaaroo mucayano intan cibaaradan iska laho marka la yidhaaho laga fahmayaa taasi ma jirta waa ismiga mubhamka haddaba asmaada mubhamka oo dhan amhilana waa inoogaba dhigaye iyaduna alfaada cumuumkay kaba mid yihiin alfaada cumuumkay kaba mid yihiin asmaadii mubhamkayd maxaa kaba mid ah man baa kaba mid ah manti dee kolley sa man yacmal suu-an yujza bihi cid alla ciddii dee xumaan samaysa waa laga abaalmarin waana shardiye halkaas oo kale waxaabay dee noqotaa bal markaa mantaasi waana kan dee caaqil baa loo isticmaalaa hadday shardiye marka ay tahay iyo markaa aanay dee tahay mawsuula iyo markaa istifaamiye tahay intuba waa cumuumkii bay kaa mid yihiin wamaa fii ma marka waay kaman fii man yacqilu marka wuxuu wadaa fii man yacqiluna lafdigan man waa dee isticmaalkeeda iyo cidda lagu idlaaqaya waa wixii caqli leh ee markaa xayawaan oo kale xayawaankii oo kale nafba haba lahaado iyo waxyaalaha jamaadaadka iyo ashyaadaas mantan looma isticmaalo ee wixii caaqila loo isticmaala wama iyaduna waa kaynoo kala qaadi doono marka dambebe oo fii maa laa yacqilu iyaduna ahatay halkan fii maa laa yacqiluna wuxuu wadaa lafdiga ma waa aqlabka kolkol iyadoo dee wax caaqila kuba dhacday waad arki qur-aankii baad ku arki oo axaadiistii baad ku arki oo kalaamkii carbeed waad kuba arki bal markaa dee waxaa loogu taa loogu idlaaqay waxyaala haba yidhaaheen oo ha tawjiihiyeen laakiin maada waxaa asal u ah xagga isticmaalka waxaan caaqil ahayn in loo isticmaalo oo loo isticmaalo oo dee imka wamaa tafcalu min khayrin waa acmaashii wixii aad samaysaan ee khayra oo kale wamaa cinda allaahi khayrun labraar waa waxyaalo laakiin kolkol way dhacdaa dee iyadoo qur-aankii bay kuba dhacdaa waxa weeyaan iyadoo maadi dee bimacnaa man oo kale ah oo caaqil loo isticmaalay kolley taasna waa dee meelo macruufay barhkood ay kutubta kuba tiiriyaane laakiin asalkii bay tani tahay maaha macnuhu weligeedba in saasun loo isticmaalo wax kalaba looba isticmaalin oo imika dee wasamaayo wamaa banaaha waalardi wamaa daxaaha maadani ilaahay subxaana wa tacaala dee lahaa samada abuurkeed iyo dhulka fidintiisa ayay kuba dhacaysa maaha waxa dee bal maalan de taasoo kale waata halkan waana dee kolley meelo kalena way u timaadaay bal waxaan leenahay waa asaluntani maa fii maa laa caqlin loo isticmaalo waayun fi ljamiicna jamiicda wuxuu wadaa siaan markaa horeba sheegay shardiay noqon horta istifaamiyay noqon mawsuulay noqon intaba qur-aanka way nooguba sugantahay caaqil bay ku dhici ayun hayru caaqil bay kuba dhico iyadu mantii hadday caaqil khaas ku ahayd maadna hayra caaqil khaas ku ahayd iyadu intiiba ama labadoodiiba way kuwa dhacaysaa iyo qaybahaas oo kale iyaduna waxay keenaysaa si dee kastoo ay kuba timaadaba waxa weeyaan alfaada cumuumka weeye wa ayna fi lmakaani wamata fi zamaan iyaguna kolley aad bay macruuf u too dee waa wax sahlan oo aynu wada garanayno marka ayna kol makaankaa la isku weydiiyaa waa istifaamiya waa su-aal can ilmakaan waqaada qaarkeed maxay noqotaa dee shardiyay noqonaysaa aynamaa takunu yudrikkum lmowtu ho imaka halkan istifaami kuma sugne waa halka a ku sugan tihiinba geeri bay idin haleeliyo waa iyada shardiya oo kale bal taasna laakiin ayna waxay kaba mid tahay siiqda cumuumka mataana fi zamani wuxuu wadaa waxaa iyadna loo isticmaalaa mataa dee su-aal la isweydiinayo xagga waqtiga iyo zamanka la isweydiinayo shardiyana way noqotaa oo bal markaa mataa tusaafir usaafir oo kale shardiay noqonaysaa bal markaa umuurahaas iyaduna siiqdii cumuumkay kaba mid tahay wamaa fi listifaami waljazai wagayr kolley intan waan soo sheegay marka hore waana waxyaalihii ay kuba imanayeen wamadii uu lahaa marka hore fii maa laa yacqil bal umuurahaasoo dhami siiqda cumuumkay kaga mid yihiin kolleyna waana masalo weyn oo kitaab baabo markaas weyn oo mujalada hayuu siiqdan keliya ku leeyahay isaguna xaafid la yidhaaho xaafid ulcalaa'i oo mashhuura oo dee a'imadii qarnigii sideedaad kaba mid ahaa iyo raggoodii ugu mudnaa kitaabkana waa kitaab muxaqaqoo madbuucaba waabacna ahamiyada ay leedahay iyo xaggan dalaalada iyo qiimaha ay u leedahay xaggii fahamkii xataa nusuusa ay u leedahay taas marka wuxuu uhi sheekhu isagoo welitii wada walaa ayaa iyadna alfaadii cumuumka ka mid ah oo fi nakiraati addaakhilati cala nakiraati fiida bimacnaa calaa baa kaba dhigo walaa laabaa iyadna alfaadii ama siyaqdii cumuumka ka mid ah alfaadii cumuumka fi nakiraati addaakhilati iyadu gelaysay fi nakiraati cala nakiraati nakiraadka gelaysay oo muxuu leeyahay waa intii ugu dambeysay siiqdii cumuumka waana tii afraad wuxuu inoogaba dhigtay oo inay asmaadan mubhamad ah waxa kale amhilun bay ahaayeene mid baan ka soo qaadaynaa alwaaxid almucaraf bilam iyo ismuljamci almucaraf bilamna labay ahaayeen laa fi nakiraat waa afartii uu sheegayay intan weeye haddaba in lafdigan laa naafiyadii haddii uu nakiro galo eeg nakiro galo nakirada wuxuu alfaada cumuumka ayuu ama ayuu kaba mid yahay ama siiqdiisiio kutubtan in badan ku aragna ama culimada afafkoodaaba lagaba maqlaa waa nakiro siyaaqu nafyi dhacday cumuum bay faa'iideynaysaa nakira waa siyaaqu nafyi dhacday cumuum bay faa'iideynaysaa markaa nakiradu haddaanay siyaaq isbaat ahayn waxa weeyaan siyaaq isbaat ahayn waa laakiin siyaaq nafyi ay dhacdo dee laadaas baa raacday amana adigu bal waxa weeyaan waxay faa'iideynaysaa cumuum bay faa'iideynaysaa haddii la yidhaha imaka laa rajula fi daari oo kale rajulku waa laftii in imaka eeg aan cumuum lahayn oo isagoo cumuum lahayn oo shaksi keliya kuwa dhacaya laakiin san uu yaallo laabaa meeshii taalla ama waaba dee waxa ka dambeeya waa nakiro waa nakiyo seeqnafi dhacday laa rajula fi daari waxay noqonaysaa wax magacan lagu magacaabaaba oo joogaa ma jiro oo taasoo kale haddii la idhaha laa rajula fi daari walaakin fiihi rajulaani kalaan buu noqonayaa mutanaaqid ah oo waxa weeyaan waxa la anfiyayaa wixii bal matalan wax dee rajul inuu joogaba dumar baa joogi karaa laakiin wax niniba ama mid ha noqdeen ama wax ka badane waa lafdi cumuum markaa laadu ama waxa weeyaan nakiradu markay siyaaq nafyo dhacdo siyaaq nafyo ay dhacdo bal markaa taasi waxay ka mid tahay adugu waxa weeyaan waxyaalaha siiqda cumuumka walow dee markay caamilatun camala in matalan layse iyo caamila camala inna kolley malaha waxyaalo ay u dhexeeyaan xaggan daahirnimada iyo nasnimada iyo ay cumuumka ay daahir ku tahay ama nas ay ku tahay laadu markaa ay nakiro gasho marka waxaa wallaa ayaa iyaduna alfaadii cumuumka kaba mida fi nakiraati addaakhilati waa laqbadu si ay noogu hagaagto gelaysay calaa nakiraati nakiraadka gelaysay nakiro gashay hadalkii halkaasuu qaybtaa kaga baxay marka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wاlcumuumu cumuumku min sifaati nudqi dhawaaqa ama nudqiga sifaatkiisuu ka mid yahay macnaa cumuumkii waa kan inoo sheegay nudqigana wuxuu wadaa bimacna almanduuq oo waxa weeyaan alfaadahan lagu hadlayo ee lagu dhawaaqayo ayaa uu sifaadkooda ka mid yahay oo waxaan cumuumku ka yimaadaa qowl buu ka yimaadaa suu inoo sheegi doono ficilka iyo waxyaalahaasi cumuum ma yeeshaan ee walcumuumu cumuumku min sifaati nudqi macna almanduuqi waxaan lagu hadlayae malfuudkaa ee alfaada ah ayuu sifaadkooda ka mid yaho dee imanka markaan leenahay markaa alwaaxid almucaraf bilam iyo asmaa lmubhamayo intuba waa alfaado lagu dhawaaqayo oo waa qowlka sifaadkiisa ee laakiin afcaashiyo wixii afcaal la midi iyado cumuumama yeelato waa kan taas sii caddeeyo in walaa tajuusu ma banaana dacwo lcumuumi cumuum sheegashadii ma banaana fii hayrihi isaga hayrkii oo min alficli ficilkii ah iyo wamaa yajri waxaa dareeraya mujraahu meeshiisa iyo maxalkiisa almanduuq baa loo wadaa baan idhi amaa tan muxuu inoo sheegayaa raximah llahu tacaala sheekhu bal ficilkoo kale in almanduuq baa loo wadaa baan idhi amaa tan muxuu inoo sheegayaa raximah llahu tacaala sheekhu bal ficilkoo kale inaanu cumuum lahayn umuuraha yaryare imanka dee halkan kitaabkan yar inoogu soo aroortay ee cibaaro dee shakli dee daabid oo kale uu inoogu dhigaya had iyo goor istidlaalaadka culimada iyo waxyaalayo markay ama masale niqaashkeed yimaado waa alfaado iska timaada iyagoo umuurahan ishaaraya ee marka laakiin halkan aad fahamsantahay wixii ay uga jeedeen aad fahmayso iyagoo dee masale dee uu markaas u leeyahay taasi waaba ficil oo dee cumuum ma laha iyo waxyaalo waa tan uu inoo sheegay marka halkan oo wuxuu leeyahay ficilkii cumuum laguma sheegan karo cumuum laguma sheegan karo maalan qowlkan imanka haddii dee aan idhaahna imanka waxa weeyaan yuusiikum allahu fii awlaadikum awlaadiinni waxalla wixii walad lagu magacaabayay oo dhan wixii nas ka soo reebay mooyaane oo taksiiska halkii aan ku arki doono uun mooyaane bimisaal ahaan usoo qaadan doono mooy haddii ala idhaah way ku dhacaysaayo lafdigaa keliya ayaa shamlinaya laakiin ficilka cidi samaysaa ficilku dee wakti keliya lala yimaadaa si keliyana waa loola yimaadaayo wixii bal maalan in wax uu shamlinayo ama cumuum ma laha bilaal qowlkiisii uu yidhi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh salla fi lkacba waa ficil waana ficil mujarada kacbada dhexdeedana rasuulku uu ku tukaday laakiin lafdigan sallaa lama sheegan karo halkan cumuum looma sheegan karo waa tanuu kaba cabirayo lama odhanayo rasuulka ilaahay uu ku tukaday markaa dee waxa weeyaan uun salaaddu ku tihin oo waxay keenaysaa taasi ay shamlinaysaa salaad dhammaanteed bay shamlinaysaa waayo rasuulka ilaahay mar buu ku tukaday markiina farad iyo sunno iyo salaadaa jira dee inuu mid ahaan mooyaane farad iyo sunno iyo mar keliya kuma wada tukan karo markaa lafdigan sallaa ee waxa weeyaan tukashada ee ficilka ah imanka taasoo kale dee faradkii iyo nafligii ma caam yeelayo ma shamlinayo sababtu mar mar keliya lama wada samayn karo cibaaradani kuma wada dhici karta mar keliya midba kol baa la samayn karaa mid kastaa wuxuu kaaga baahan yahay ficil gaar iyo ina gooni ahaan aad loo samayso bal markaa taasna cumuum inaanu lahayn waata keentayba culimada qaarkood dee nafli baa rasuulka ilaahay kuba tukadee inay kuba tagaan ne lafdigani cumuum ma laha waa ficil wax khaasuu laba yimi ee inaan salaada faradkaa dhexdeeda laguma tukanayn kacbada sababta haddii cumuum imanka uu leeyahay oo ficilku cumuum leeyahay istidlaalkaasi ma yimaadeen xukunkaas iyo qowlkaa culimmadu ma yimaadeene tan baa daliil u noqon lahayd wixii oo dhan walo dee ayimadii leeyihiin dee wixii halkan sunna ku ansaxay faradna waa ku ansaxayaa waa baab kale lafdigii ma shamlin ee laakiin dee jaanib kale istidlaalkoodu kuwa kala noqonaya bal markaa waxa ay tahay uun ficilkii lala imanayey ficilku cumuum ma yeesho waayo waxala wixii ficilkaas dee shabahaya oo dhan in ma aha inuu markaa ficilkaa lagu wada samaynayo waxa kale baab qiyaasiya waxyaalo kaley noqon ee ficilku cumuum malaha isagu ee waxa cumuumka yeeshaa hadalka ayuu noqdaa iyo nudqiga bal taasi waa xaggii ficilkii wamaa yajri majraahuna wuxuu wadaa mujraahu baan jeedaa waxa isagu ku soconaya ee ku dareeraya meeshii ficilkee macnaa ficil la mid yaanu ficil ahaaninbe laakiin ficilkii la mid ah masalan xadiid baa xagga hoose shaarixu soo qaadaya nasayi ay wariyeenoo qadaa rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam bishufcati liljaar rasuulkii ilaahay wuxuu xukumay in shufcu u xukumay ku jaar ah ayuu u xukumay bal markaa meesha maxaa yaala lafdigan qadaa waa masale mucayana waa xukum mucayana ayuu ahaa bal mar dee ficil rasuulkii ilaahay salawatullahi wasalam aley ficilkaas salla ayaanu ahaaninbe laakiin halkaasoo kale kaasoo kaleu maxalkiisa yaala ama isagii shabahaya meeshiisiyoo kale ayuu dhacay taasoo kale ayay leeyihiin iyadna ficilkiibuu la mid yahay oo ama ficilkiibuu dee dariiqii maray oo cumuum ma keenayo oo markaa taasi ma keenayso jaar kastaynu aragno in la yidhaah waa kaa rasuulkii ilaahay shufcada u xukumaye aan jaarkana xukunno waayo waxaa dhici kartaba khusuusiya jaarkaas gaarka ah inuu khusuusiyo gaara lahaayoo jaararkii kale aanay lahayn waayo lafdigii baan cumuum keenahayn lafdiga qadaada lafdiga jaar dee waa habu keeni lahaa inay waxa weeyaan waa ashiiba kuwa sugan aynu soo marray jaar dhammaantiin waa caan yeelaya laakiin waa qadaada waa xukunkan shufcada loo xukumayo taas ayaa ficil meeshii oo kala taala ficilkuna cumuum lahayn iyo wixii isaga la midkii marka taasi kama dhalanaysay leeyihiin jaar dhammaantii inayn dee xukum caama inta lagaba dhigo loo xukumo bale taasna waxaa ku kalifay lafdiga jaar wuu keenayey oo jaar in la yidhaah taa uu keenaye rasuulka ilaahay axaadiistiisii kale sugnayd ee ahaa xagga shufcada xukunkeeda inuu yahay wixii la wadaagsanayo een la qaybsan ee la wada leeyahay taa inay shufcadu kaba imanaysee kol haddii la qaybsado oo laba kadin la kala yeesho dad jaara un ay noqdaan shufca inaanay kaba imanayn axaadiistii keenaysay ayaa keentay inay halkan lafdigan jaaruun iyagoo cumuumkiisa eegaya taa ku xambaari waayaan oo idhaan khusuusiyo ixtimaalayaan bal markaa waxa weeyaan intaad qabsanaysaa waxaan cumuumka lagu sheegan karaan waa wixii nudqi ah waa wixii qowl ah sida alfaadahaan aragniyo siiqada inagama maqan sida alkulliya aljamiic iyo waxyaalaha caynkaasa laakiin ficil iyo ficil wixii shabahaya cumuum ma laha ama cumuumkiisa lama sheeganayo intaasba weeye kolleyna waa masaa'il yaroo koob kooban laakiin aada u muhima oo waxay muhim inoogu tahay dabdintooda iyo fahamkooda iyo tasawurkooda intan hagaag aan meel isaga dhignaa wixii dambe hadal badan iyo niqaash iyo tacliil iyo waxyaale iyo khilaafaad ee imanaya ayaa inay asalkiibaad haysataa waxaase cilmi unbuu kuu siyaadine kuguma ridayo dee tashatut dihnigaagii iyo kuma ridayo laakiin halkan haddii aan la dabdin oo masaladiiba weli ay kugu laaqan tahay waxa kale badan ee hadal badan ee soo kordhaa wuxuu tegaya waa wixinbuu kugu sii baahinayaayo markaa tasawurkaagii ayaa adkaanaya aad wixii hagaag u suuraysanayd ama ad hagaag u fahmi layd iyo isticaabkaagii oo bal umuurahan iyo masaa'ishani waxay tilmaamayso iyadoon xataa sharaxa lala adeegsan in hagaag ruuxu isaga dabdiyo oo kii xifdihi karaya dabdin karaya dabdiya kolley fahamka dambe iyo barashada cilmiganba ayay daruuri u noqonaysaa marka halkaasuu caamka kaga baxo wixii qaabilaya alkhaas ayuu inoo gelaya allah subxana watacaala aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وتعلم علينا خاصة مبحثه alfarkiisa iyo mabxadkiiaas kan weeye khana caamkii kasoo baxnay dee waa caamka muqaabilkii uno fahamkiia wuxuu uhi walkhaasu khaasku yuqaabilu wuxuu qaabilayaa alcaama caamkuu qaabilayaa hadda uu inoogu soo tacriif ama wixii isbashay iyo wax ka badan shamlinayay ee adugu dee duuna xasrin kolley xasri la-aan ama se lafdigii bal isagu dee isagu shamlinayay ee macno ahaan ku keenayay wax alla wixii afraaddiisa ee uu suubado lafdigani iyadoo inna xasri aanu la socon wax lagu koobaa khaaskii isagu wuxuu noqonayaa kaa muqaabilkii ayuu noqonayaa oo wuxuu noqonayaa lafdiga dee shamlinaya mid iyo wax ka badan laakiin maca xasrin iyadoo xasrin la xasrinaya ay jirto ama waaba mid keliya ama dee waaba la xasriyey mid ha ka badnaadeeno laba ama saddex afar labaatan konton baa la yidhi oo waa la xasriyey kaas ayaa waxaa lagu magacaabaa khaas ayaa lagu magacaabayaa khaaskina markaa waa caamkii muqaabilkii uun waalkhaasu yuqaabilu alcaama watakhsiisu takhsiiska haddaba caamkan la khaas yeelayo ee afraaddii aada u badnayd uubanayay lafdigani ee xukum keligii ka wada dhexeeyey ama wax keliya la wada siiyey qayb ahaan xukumka caamka laga saarayo takhsiisku taas buu noqone takhsiisku tamyiizu bacdiljumlati jumlada qayb kaba mid ah ama bacdigeed oo la saaro ama laga sooco intii kale jumlada ayaa la ydhaah macnaa waxa weeyaan waa dee caamku afraaddii uu lahaa ee aan xasriga lahayn ee xukum keligii ka wada dhexeeyey qayb kaba mida afraaddaas taa uu jumlada kaba cabirayo oo xukumkii caamka saan dee amhilada ku arki doono laga soo saaro laga bixiyo oo xukumkii caamka laga bixiyo taas baa takhsiis lagu magacaabaa tamyiizu bacdi ljumlati wa huwa haddaba mukhasiskan lafdigan adtakhsiis dee waxaan ka fahmaynaa uu ina tusayaa wax wax khaas yeelaya oo waaba daliilkii wax khaas yeelayay haddaba mukhasiska lafdigaa hore aan ka fahamnay ama takhsiiska naftiisa yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa mutasilin ku isagu mutasila oo caamkii uun lafdigiisii iyo kalaamkii uu kuba yimi la xidhiidhsan oon ka gooni ahayn kana soocnayn oon gooni loo saarin iyo wa munfasilin mid isagu soocan oo isagu gaar ah oo naskii caamku uu kuba yimi ka soocan oo ka gooniyo dee nas kalaba kuba imanaya labadaas u kala baxaya isagaana labadaba inoo sheegaya bal markaa khaaskii buu inoo tacriifiyey ama wuxuu inoo sheegay waa waxaa caamka qaabilaya inuu yahay ama lafdu daallu calaa maxsuurin waa lafdiga faa'iideynaya ee isagu inoo tusaya wax kooban oo ama la koobo waxaase ama shaksi keliya haba noqoto ama shay keliya ama wax ka badan laakiin xasri uu la socdo kaas baa khaas lagu magacaabaa bal haddaba khaaskii caamkiina waan soo aragnay waxaa jirtana caamkaa aan sooba aragnay dee aad baani taasi uguba badan tahay isagoo caamkii uu kuba yimi lafdigaa u suubanaya afraaddiisii oo dhan ee shamlinaya biduuni xasrin ayaa haddana waxaa ku yimaada takhsiis baa ku yimaada oo waxa weeyaan afraadii badnayd ee isaga oo wada hoos gelaysay ee xukumka keliya ka wada dhexeeyeen ayaa badh ahaan laga soo saaraa oo laga reebaa oo xukumkii caamka aan yeelan kaa isagu la khaas yeelayna waa kay ku magacaabaan culimmadu ama sida dee kutubta dambe aan ku arki doono alcaamu almakhsuus waa kii caamka ahaa ee laakiin takhsiis ku yimi ee afraaddiisii badnaydee uu shamlinayay qayb ka mida uun xukumkani ay leeyihiinee qayb kale laga saaray ay kaba baxsan yihin ama alcaamu almukhasas bal kaas weeye caamka makhsuuskii waana dee aad baan waxyaalahan cumuumka ku yimaadee cumuum kale aad bay taasi ugu badan tahay takhsiiskaasi inuu ku yimaado bal haddaba waxaan isagu mukhasiska ah oo bal iminka takhsiiskii isagu waa bixinta khaasiyeelkan oo waa dee masterkii laakiin dee daliilkan amaha la socdo isagae oo dee markaa kan mutasilka haba noqdo ama munfasil ha kaba ahaadee isagu ah kan wax khaas yeelaya ee xukumkii caamka afraaddii ay markaa dee badnaydee hoos imanaysay barhkood kaba saaraya kaasna waxaa lagu magacaabaa mukhasis ismu faacilo mukhasis baa la odhanaya waa kii wax khaas yeelay ee caamkii isagii bal khaas yeelay buu noqon haddaba bal markaa mukhasiskaas ayaa laba noqonaya mid mutasila iyo mid munfasila mutasilku waxa weeyaan caamkii iyo kii khaas yeelayay ayaa nas keliya ku wada yimi oo markaa mukhasisku wax gooni u jooga oo ka soocan caamkii maahay waaba laba socdaa taas baa isagu wuxuu noqonayaa mukhasis mutasil oo caamkii laba xidhiidhsaday waanaan arki doonaa qaybihiisa midna waa munfasiloo dee isagu waa goonibu u joogaa oo caamkiina nas baabu ku yimi oo isaga naskiisii wax takhsiis oo la socdaa ma jirto kii mukhasiska ahaayee afraaddii caamka barhkooduun xukumkan ku koobayay ee barhna kaba saarayayna waaba nas kale ayuu kuba yimi kaasna waa mukhasis munfasila labaduba aqsaamteedu way inoo iman waana kuwan wahuwa markaa waxaan idhi damiirkan haddii aan takhsiiskiisan isagaba celinana dhib ma laha haddaan almukhasis nidhaa kaa wax khaas yeelaya oo walow dikri aanu kaa u horeyn laakiin adtakhsiis baa dee keenaya isagaa ina tusaya oo laga fahmaya haddaba mukhasiskaa wax khaas yeelaya ee caamkii isagii khaas yeelaya yanqasimu ilaa mutasilin wa munfasil labadaasuu u qaybsamay falmuttasilu markaa kii muttasilka ahaa ee waxa weeyaan waa mukhasiskii muttasilkaa waana taa tacriifkiisa aan sheegnay al istihnaau istinihii weeye wataqiyiidu qayditaankii la qaydayey naskii bishardi shardi laguba qayday taasba weeye wataqiyiidu taqyiidkii bisifati sifo lagu qayday bal aduu mukhasiskii mutasilkaa saddex buu inooga sheegay oo saddex buu inoogaba soo dhigtay ee kolley intaa wax dheerna ama ka yar kororhsanna waa kutubta roonroon way kuba sugan tahay ama isaga kitaabkeennan un ka sii sarreeyaan markaa kamid wuxuu kala dhigay alistihnaa oo macnuhu waxa weeyaan nas baa yimi naskanna dee wuxuu ku yimi cumuum buu leeyahay oo dee siyaqdii cumuumka keenaysaynu soo marray baa mid ka mida ay kuba sugan tahay saa daraaddeed xukumka naskani kulansanayo afraaddii bal matalan lafdigiisan uu kuba yimi isaga hoos imanaysa oo dhan waa xukum wada shamlinayoo ka wada dhaxaynayoo wada gaadhaya lafdigii caynkaas ahaa ee caamka ahaa ayaa waxa raacay oo la xidhiidhay kama goondee kama soco naskii buu kula jiraaye istithnaa istithnihii dee aynu ahayd baa waxa weeye waa ilaa iyo adawaadkii kaley walaalo ahaayeenaba laba midka ahaa mid ka mida oo dee waxa weeyaan wax lagu soo reebo oo waxla taas lagu soo reebo haddaba istithna ayaa raacay kaas muxuu noqonayaa markaa dee intan istihnaha ah ee mustathnihii markaa noqonaysa ee markii hore haddaan istithnahani jirin xukumkii mustathnaa minhuga lahayd xukumkii way ka baxday xukumkii wuxuu khaasun ku noqonayaa markaa almustathnaa minhu unbaa xukumkii yeelan ee waxaan la soo reebee ilaada kaba dambaysa waa dee ilaaduna istitnuhuna mukhasiskii buu noqday kii wax khaas yeelay xukumkii caamka taasi u kaba baxayaa balkaas isagu waa midoo waa kan uu isagu alistihnaa oo imanka haddaan idhaaho kharaja nimanka waxa weeyaan dee kharaja talaamiidu ilaa camran bal maalan ardaydii way wada baxeen camar uun mooyaane atalaamiid dee waa taa aynu soo marray oo waa kaa ashi cumuumka ama istiqraaqa keenaysaa la socoto wixii lafdigani dee uu shamlinayo kollay meesha joogay oo dhan cidi kama baxsanaa dhammaan way wada baxeen baa layidhi marka xukumkan aan meeshaas keennay ama aan sugnay khuruujka ahayd lijamiici talaamiid ama lafdigan alla ciddii uu u suubanayay meeshaa joogtay oo dhanba uu ku wada dhacaya markii laakiin aan nidhi ilaa camran xukumkii istitnuhu maya dee xukumkaa uu lahaa mustathnaa minhugu oo dee khuruuj iyo bixitaan ahaa camarkii lama wadaagsan waan ka soo reebnayoo isagii bal markaa camrigani imanka aadaadii ama istitnihiina mukhasiskii buu noqday camrigan mustatnihiina muxuu noqonayaa xukumkii caamka ee uu markii hore ku jiray haddaan istitnahani jirin waa ka baxayba bal markaa taasoo kale maxay caamkii buu khaas yeelaya waana daliil ama mukhasis mutasilahoo dee kalaam keliyaoo wada socda ayuu kuba yimi caamkii iyo wixii mukhasiska ay ku wada yimaadeenoo hadal keliyaoo wada socdo weeyaanoo kani gaar ahaanba isuma taagi karo intan haddaanu kalaamkaa hore laba socon balkaasi waa istithnihii kii labaadna waxa weeyaan waa shardi iyadoo wax lagu qaydo ka saddexaadna waa sifo shardiganna waa shardigii bal maalan luqawiga ahaa taasba weeyaane dee shardigiisa shardigii iminka salaadu lahayd iyo shuruuddii xaggaas oo kale taas iminka ka loo jeeda ma aha ee waa shardigii luqawiga ahaa waa dee kan adawaadkan shardigee in iyo wixii kale laba midka ahaa taas iyagu dee kalaamkaa ay raacaysay ee shay ayaa shay kale lagu xidhayaa iyadoo aadaadan markaas dee markaa adawaadkii shardiga laba adeegsanayo bal amhiladana mid mid buu inoogu keeni doonaa kaas way ta labaadna waa sifadii waana sifadii macnawiyad ahayd oo kolley sifada naxwada ama nactigii way ka camsantahay way ku jirtaa taasi laakiin wax ka acamsan ayay halkan u isticmaalaanoo bal matalan xataa xaaladii oo kale iyo darfigii iyo waxyaalahaas oo dhami way soo gelayaan waxyaalahan mukhasiskaa bal kuwaasi waa mutasilkii munfasilkiina wuu inoo wadaa haddaba markuu iyaga inoo sheegay istitnihi iyo taqyiid bishardi iyo taqyiid bisifa dee kolley ictibaaraadna iyo waxyaalana way yeelan iyaga la eegaye ayuu saddexdan intaanu mukhasiskii munfasilkaa inoo mid aanu inoo sheeginba ayuu saddexdan buu mid mid ahaan ugu joogsanayaa oo wuxuu uhi markaa sheekhu raximah اllahu tacaala almukhasisu muttasilu mukhasiskii muttasilkaa waana kaa saddex buu inooga sheegay alistinaau istinahi weeye kii koobaad waalistinaau istinahu ikhraaju maa kii saaritaankii iyo bixintii weeye lowlaahu lowla alistinaau istinahani haddaanu jirin oo kaasi mid mawjuuda ama mid jira aanu ahayn la dakhala uu geli lahaa bal markaa kaas oo waa dee mustathnahani fil kalaami hadalka uu geli lahaa kaas baa lagu magacaabaa istithnaa waa xaggii tacriifka oo wuxuu uhi ikhraaju maa waa shay ama wax bixitaankiisa la bixiyo oo la saaro lowlaahu ay lowla alistithnaau ama lowla alikhraaju dayna waa ikhraajka naftiisii ikhraajkaas ama bixinta iyo istithnaaha wax soo reebka ah haddii aan kalaamkii aanu la socon oo marka aan la helin la dakhala fi lkalaami hadalka xukumkii uu lahaa ayaa kan dee maanta mustatnahan ilaada ka dambeeya ee iyada ilaadan iyo walaalaheed mid kaba mida xukumkii mustathnaa minhugum lahaa laga saaree lagaga soo soocay kalaamkaasunbuu la xukum ahaan la bal maala mihaal shaarixa uu dhigtayna weeyaane xadiidkii ah sulxu jaa-izun bayna almuslimiina sulxigu iyo heshiis ay wax ku heshiiyaan dadka muslimiinta waa wuxuu bannaan weeye oo dhexdooda waa bannaan yahay maxaa la socday xadiidkaas ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraaman sulxi isagu wax markaas xalaal ahaa xaaraam ka dhigaya oo xukumkii sharcigaba taqyiirinaya kaasi mid bannaan ma noqonayo aw axalla xaraaman wax xaaraam ah xalaal ka dhigayo wax ilaahay xarimay ama shareecadu ay xarimtay haddii itifaaqan iyo sulxigan la gelaya uu keenayo in la baneeyo sida ribo la banaysiiyo waxyaalo kale ama rishwo la banaysiiyo taa iyada sulxigaasna waa sulxi faasid ah waa mid baadila ayuu noqonayaa bal haddaba waa xadiidka inta gobol muslimuuna calaa shuruudina waa la midun haddaba bal markaan eegno asulxu lafdigan waa lafdigaas imika waxa weeyaan aynu aragno ee ismigaas in ashina way la socotaa cumuum buu keenayaayoo maxarkaa macnuu uu wuxuu noqonayaa sulxi dhammaantii waa kullu sulxi wey sulxu dhammaantiiba jaa-isun bayna almuslimiin bal haddaba haddaan istithnahani jirin ikhraaju maa lowlahu la dakhala fi lkalaam buu ina yidhi haddaan ilaa sulxan xarama xalaalan oo axalla xaraaman iyada aanu iman wuxuu keeni lahaa kaasi sulxi kastaaba wuxuu doona haba noqdo xataa kaa xaraamta xalaal ka dhigaya ama xalaasha xaraam ka dhigaya waa bannaanyay buu noqon lahaa laakiin xukunkaa sulxi lahaa ee jawaaska ah maxaa ka bixiyey sulxigii ama wax xalaala xaraam ka dhigayay ama shay xaaraama xalaal ka dhigayay waa istihnahan meesha yimi ikhraajkan yimi oo bal markaa ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraaman haddaanay jirin sulxigan xaraam xalaal ka dhigaya ama xalaal xaraam ka dhigayaana sulxigaa horuu ku jiri lahay uu la xukum noqon lahaa istithaam baa ka soo reebay istithaam baa saaray bal kaaba weeyaan ikhraaju maa kii bixintiisa la bixiyo waxaa laga bixinayaa xukumkii dee kalaamkaa hore lahaabaa laga saarayaa lowlaahu lowla istithnaau badheho istithnahani haddaanu mawjuud ahayn oo maanta marka aanu jirin la dakhala uu geli lahaa waxaasi maaga wixii kuba dhacayay kaasi uu geli lahaa uu hoos iman lahaa fi lkalaami hadalkii hore ay fii xukmi lkalaami wey kalaamka saabiqa fii xukmi lkalaami saabiqi kalaamkaa hore xukumkiisa ayuu raaci lahaa uu geli lahaa sida mihaalkaa imakaan kuba sheegnay bal kaas baa istithnaa la yidhaha istithnai tacriiftiisi intaasuu inoogu daayey marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa inamaa yasixu wuxuun baabu ansaxayaa oo in istithnahani bishardi an yabqaa inuu hadho shardinteed min almustathnaa mustathnaa min almustathnaa minhu mustathnaa minhugii shay-un shay uu ka hadho wax ka hadhaan waa shuruuddii buu inoo sheegayaa istithun si loo ictibaariyo dee mukhasisna uu noqdo kii koowaad muxuu kaba dhigay maxaa shardi ah si istithnaani u ansaxo mustathnaa minhugii waa afraaddii uu lahaa iyo wixii uu shamlinayay wax ka midi oo ujeeddadan eeg mustathnaa minhu baa jira istintaha wixii ka dambeeyey adaadda wixii ka dambeeyeyna mustathnihii buu noqday kaasi wax dee afraad ha yaraatee ama hase badnaatee ayuu kulansanaya mustahaa minhugu afraaddii wax ka midana waa tan mustahaan la saaray markaa meeshii waxbaa hadhaya haddaba waxa uu ansixoon si u ansaxo maxaa shardi ah inaanu mustathahan ama istithnahani mustaqriq ahayn mid wixii horeba dhammaynaya ee haddii uu waxa weeye mustathaa minhugii marka ma istithnihii lala yimaadee wax la soo saaro kii hore aanay waxbaba kaba hadhahayne kani uu yahay uun kii hore uu wada qarqinayo ama wada caam yeelayo wuxuu noqonayaa kalaam laqwiya ayuu noqonayaa bal maalan hadduu yidhaaho shaksi lahu calaya cashara ruuxaasi wuxuu igu leeyahy lahu calaya casharatu alaaf toban kun baabuu igu leeyahy waa baab iqraar ilaa casharata aalaafin buu yidhi toban kun mooyaane eeg toban kun buu igu leeyahay haddana intii unbuu sheegay oo uu soo saaro toban kun mooye mustataaminigii wax ka hadhay ma jiraan waxaa la yidhaahaa markaas intanna waa mukhasis oo xukumkiibay ka saartay ama dee qaybtaas ay kaba saartay xukumkii horena qaybtaasaa ku hadhay oo ruuxiina markaa iqraar uu qirtay oo isagii loogu xukumo shaksigan kaleu u qiranayo la laasimiyaa oo hadhayba maba jirto markay taa arrintu tahay kalaamkan istithnihii laqwi buu noqonayaa waxaa laga soo qaadayaa inaanu odhanba markaa muxuu noqon inuu wada qirtay toban kun qirtay intaa in lagu leeyahay oo waxaa aniga korkayga ugu sugnaaday ruuxan toban kun toban kun mooye toban kun mooye dee istithaasi laqwi buu noqday waayo dee waa mustaqriq wax ka hadhay mustathaminugii oo kalaamkii dee qiimo u yeela iqraarkii baabkiisiina la geliyaa maba jirto markaa taa wax lagama soo qaadayo oo waxa weeyaan dee wax ka hadhay mustathaminugii ma jirto mukhasisna markaa ma noqonayo ee wuxuu noqonayaa un iqraar uu dhammaan cadadkii hore wada qirtay taasi iyada waa mid ama iyada haddii dee wuxuun ay hadhayaan xataa intaa hadhay inta yar haba noqoto oo hadduu yidhaaho low calaya casharatu aalaafin ilaa hamaaniyata aalaaf oo kale toban kun buu igu leeyay dee siddeed kun mooyaane siddeedii kun mukhasiskii bay noqon waxa weeyaan waa laga saarayaa qirashadan uu qirtay in waxaa lagu leeyahay siddeedan kun maxaa hadhay laba kun labadii kun buu noqonayaa ruux qirtay oo ruuxii dee loogu xukumaya ama la laasiminaya inuu siiyo oo markaa waxay noqotay cadadkii badnaa ayaaba baxay oo intii yarayd baa hadhay taas jumhuurulculamaa way sugaan kollay xanaabilada maala qowlkooda raajixa in weliba ay shardiyaan waa inuu waxaan la bixinayaa ee meesha laga saarayaa uu ka yar yahay dee inta hadhayso oo isagoo cadad aqala waa inuu noqdo oo xataa suurada iyaga agtooda qowlkooda raajixa walow qowl labaad ay leeyihiin dee waxay leeyihiin iyadna wax ka soo qaad ma laha kalaam laqwi uu noqonaya oo wuxuun baabay odhan haddii dee toban kun uu qiranayay afar kun iyo wixii ka yar ayuun baaba lasoo reebi karaaye waxa ma nisgaadhe ama ka sarreeya taas ma noqonaysa laakiin intooda kale ama culimmada badankoodu haddii waxaan lasoo reebayaa agarka yahay iyo hadduu aqalka iyo isku waday waafaqsan yihiinba kol hadday wax hadheen wuu ansaxayaa markaasoo wuu noqonayaana mukhasiskii dee istitnahaasna istitnaa ictibaar luu noqonaya ee waxa weeye hadduu laakiin mustaqriq noqdo laqwi buu noqonayaa bal taas buu imika intan inoogu sheegayaa wuxuu idhi wa inamaa yasixu wuxuun baabuu ansaxayaa oo macnaa suuraduu ku ansaxayaa waxay kuba koobantahay waa tii adaadu xasriga ahayde oo istitnii u ansixi bishardi an yabqaa inuu hadho shardinteed min almustathaaminu mustathaminigii uu kaba hadho shayan waxa uu hadhsan yahay ee haddii aanu waxba ka hadhsanayn laqwi buu noqon taasi waa mid wa min shardihi shardigiisa waxaa ka mida buu yidhi weliba istithnaaw si u ansaxo an yakuuna inuu noqdo muttasilan mid la xidhiidhay bilkalaami hadalkii la xidhiidhay oo tanna waxa weeyaan dawaabo kaa aynu nidhi in istithnaw waa mukhasis muttasila mutasilnimadna waxay ku fasireen maa laa yastaqilu binafsi waaye waxaan gooni u joogsanayne kalaamkii kale ee uu khaas yeelayeyba ee cumuumka uu kuba sugnaa unbuu laba socdaa markaa haddaba in waxaa markaa uu noqonayaana halkan si uu u ansaxo oo ay shardiyaan culimmadu kalaamkan istithnahani inuu markan dee hadalkii mar la dhaco aanu ruuxi dee kala goyn oo hadduu imika mar yidhaah lahu calaya casharatu alaaf mithaalkaa horean sheegnayba iska aamuso iska daayo uu mar damba yidhaha ilaa casharata alaafin may dee kalaamkii waa kala go-ay wax markaa hadalkaa horena hadal gooni u tegay buu noqday kana waa hadal dambe uun markaa istithaasna ma ansaxayo si horun baa laguba daynaya ee waa inuu kalaamkii la socdo bal markaa dee si yani wax faasilo u dhaxeeyaa jirin weeye dikrigan mustathnaa minhuga la sheegayo iyo istithnaa dikrigiisa wax faasilo u dhexeeyaa jirin allahuma hadduu faasil idiraariya yahay ruuxii u hindhisay uu qufaacay taas baa hadalkiisi yar kala reebtay markii dambena waa yidhi uun dee markaas waxa weeyaan faasil idiraariya weeyoo dhib ma laha ee ama waa inaanay waxbaba u dhaxayn oo hadalku xidhiidhsan yahay oo mar la wada sheego mustathnaa minhugii iyo mustathnihii iyo adaadii la wada sheego ama dee hadday waxu dhexeeyaanna wax daruura keentay oo saas dee bal maalan cudaaskii iyo sucaalkii iyo waxyaalaha caynkaasa waa inuu noqday ee hadal kala hadhay iyada taasi oo dee waxa weeyaan oo kala go-ay oo mustatniha minhugii inta la sheegay mar dambe istithnihii la sheegay iyadaa wuxuu noqonaya un kalaam aan ictibaar loo yeelin bal markaa taasba weeye kollayna waa dee say arrintu tahay waana bal iska jiraa waxyaalo ama kutubta tafsiirka laguma arko ama kutubta kaleba lagu arka dee halkana usul dhigto culimmadii hore barhkood looba tiiriyo xataa waqti dabadeed inay arrintaasi ansaxayse fartaa tawjiiheedu mar kale ayuu insha allahu tacaala inoo iman iyo waxyaalaha jira wayajuusu waxa bannaan bal taasna waan garano wa min shardi waa shardiga si u ansaxo si u istitnahan dee uu u noqdoba mukhasis uu u noqdo waxay noqonaysaa